بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أجمعين آه، قسمي شناد وحان كقا كسو كسو قادنينا مانت الدعاة الأوصياء على غيرهم dadka eh, ducaadka ah oo dadka madax isaga dhigay cid iyadoo madaxnimo u doorata aan jirin Eh, awsiya jamcu wasiyin wasi waxaa la yidhaahdaa eh, sidaad luqa ahaan uga fahamtid mathalan nin baa yaa yaa dareemay inuu dhimanayo caruur yaryarna waa leeyahay xoole iyo dhaqaale iyo reerna waa ka tegay wax waa oo asiga hadda ilmihiisa oo xil qaadi karana ma joogaan marka ninka uu isleeyahay dadka uu yaqaano oo asiga macaariftiisa iyo asdiiqadiisa nin kamid wuxuu leeyahay war xoolahan iyo dhaqaalahanna qaad ilmahan ayaga ah intay ka baaluqayaan iigu maamul sayna ugu- ugu ba- ugu beerdaroobin ninkaas waxaa la yidhahdaa wasi caruurtaas buu maamulaya aabbahood baa madax uga dhigay dowladaha hataa waxaa soo maray dowladda markii gumaysi ay ku jirto inuu xurimo la siiya markay doonto qolo umam mutaxida la dhihi jiray ama cusbatul umam mutaxida kasii horreysa waxaa jiri jirtay waa la qiimeynaa dalkan maanta madaxnimo haddii la siiya isma maamuli karaan marka wisaayo in la geliyo waayo wisaayo macnaheedu waxa weeyaan dad ayaga maamulo marka hoosna kasoo dhiso ilaa dad xil iyo dowladnimo qaado kara markay soo gaaraan kadibna ma- xornimadii la siiyo soomaaliya toban sana lasoo geliyay dad baa loo dhiibay xilka inay ay- ay- ay- ay u diyaariyaan oo talyaanigii gumaystay uu qeyb ka ahaa oo masar ay ku jirtay filibiin miyay ahayd dowladii kalene yaa zaman alwisaaya yaa madax u ahaa soomaaliya howshahayo inay soo dhisaan marka waxaanu ognahay inay isaga hor yimaadeen talyaani oo doonaya in hoos la geliyo soomaaliya oo tobanka sano markay dhammaata laga gudbiyo lidaa dadkan isma maamuli karaan iyo masar oo ayada ay khiiro ku jirtay oo eh, shacbiga inta hoos ka soo dhisto doonaysa inay tiraa dadkan wixii looga baahnay waa dhammaystireen marka yaa loolan weyn baa ayaa dhex maray taa hadda taariikhdeeda waa lawada yaqaana aanan wakhtiga isaga qaadan ulajeedada waxa weeyaan dad baa jiro dadka dadka diinta ugu yeera ah ee ayaga wax tandiim ka mid ma aha fulaan ka mid ma aha muasasa ma hayaan wax ma hayaan laakiin waxay iska dhigeen dadka sh- islaamka u shaqeeyo inay ayaga u yihiin dadka maxaan ku idhaahdaa ee, korka maamulo waxana u sheego lianna waa dad hadal badan waa wixii dhacaba waxbay ka yiraahdaan marka waxa weeyaan haddii aad tiraahdo maanta roob waa da-aya ima da-aya haddaad iska tiraahdo mid unbaa run noqonaya haddii aad qolo roob baa da-aya u tirahdo qoladaas way kula yaabaysaa waxaa le ninkan maasha allah waxbuu sii sheegay oo mala awaalay wax ka jirana ma jira waxbuu iska sheegay laba shay ninkan marka qoladaas uu ka mid yahay oo naftiisa wuxuu ka dhigay inuu dadkoo dhan ay hoostooda hoostiisa ay joogaan wax hadda xirfadaas u doortayna ma jirto muhiimadiisa marka waxa weeyaan camal islaami oo la waday haddii uu ku yimaado dib u dhac markaasuu wuxuu qorayaa sababta keentay mufakir waay intaasay tahay taasay tahay taasay tahay taasay ka timid tanay ka timid cid u dirsatay ma jirto liannahu dadkii howsha waday ee howlgabku uu ku yimid baa ka og nin bannaanka ka joogay aslan inuu ka hadla maba ahaynba haddii la najaxa oo ay meeshii ay dacwadii iyo khayrkii ay meel gaaraanne wuxuu leeyahay waxa weeyaan sidee ay ku gaareen sidaas iyo sidaas weeyaan marka midda horo waa nin eh, maxaan ku iraahdaa jabkii dadka ahay ku faraxsan midda labaadne dad shee- nin sheeganayo inuu fadli ku leeyahay liannahu waxa weeyaan asbaabta najaaxa keentaan idin sheegay buu leeyahay marka ninkan dabiicada lagu yaqaano nin camal bilaabo howl nin bilaabo oo asiga uu keli ah siduu u lahaado ninka howsha ugu horeeya inuu noqdo ma doonayo ee howl hore loo sii bilaabayna iskuma howliya inuu dhammaystiro laakiin muxuu samaynayaa wax aan dhib aan u keenaynin inuu ka hadla buu doonayaa maanta dhan saanay tahay saanay tahay buu leeyahay liannahu sababta arrintaas ku dhalisaa waxay tahay wuxuu isu aaminsan yahay nin mufakir inuu yahay xaqiiqada asiga keli ah inuu fahmi karo waxa dhacaya howl ah maa waraacaha iyo waxay ku dhammaanayso ninka yaqaan keligiis inuu yahay isku aaminsan yahay ninka hadduu saas rumeeyo waxawaaye waa fitna haddii uu helo saaxada dadka ku nool qaar iska caqli gaaban ee wuxuu asiga sheeganaya u rumeeyo ee u sacbadhaba hadduu helo waxa weeyaan waa wuxuu ka siyaadsanayaa inuu naftiisa aada ugu kadsoomo marka wuxuuba ka gudbayaa awal wixii dhaca maxay u dhaceen buu ka hadli jiray wixii fashilma maxay u fashilmeen wixii guulaysto wuxuu u bedelayaabo marka dambo inuu yidhaahdo waxaan ka hadlayaa waxa dhici doono ayaan mala awaalaya waxa dhici doono qeybka ilaahay baa og laakiin annaga waxyaalo yaa nala sii oo wixii inaan darosno oo aan idhaahdo waxaa dhici karto howshaan saan iyo saan haddii loo qabto inay waxaan na gaarsiiyaan taas ceeb ma ah qeyb laga hadla ma ah haddii aad tidhaahda ani saaka haddaan halkan ka baxo aan maxaan ku idhaahdaa jidkaas aan maro oo aan intaas aan socdo waxaa laga yaabaa saacaddaas markay tahay inaan meeshaas joogo yaad qorshaynaysaa taa macnaheedu maaha inaad berri og tahay inay waxa dhici doono aad og tahay maaha laakiin haddii sida aan u fikiraya ay wax iigu hagaagaan waxaas baa ii qabsoomaya inaad tidhaahdid ceeb ma ah marka ninkan asoon cilmina u lahayn oo aanan garanaynin waxyaalaha diraasada lagu dhisto yaa wuxuu bilaabayaa inuu ka hadlo waxa dhici doono iyo asbaabta keenta inay dhacaan iyo haddii la najaxa waxa keeni doono saas uu bilaabaya siduu hadhow dadka ugu manaysto uu yidhaahdo yani waxaa laga yaaba marka qaarkood inuu iska waafaqo caabad waxay tiraa ramyatun min ghayr raamin nin aanan aqoonin sida wax loo toogto marka qaarkeed inuu wax toogto uu ku dhuftaa dhici karto ramyatun min ghayr raamin kama soo fulin khibra iyo iyo maxaan ku idhaahdaa macrifo horo marka haddii marka qaarkeed intuu wax iska sheego oo wixii sidii u sheegay u dhacaan marka wuxuu isu arkayaaba nin mucjizo inuu yahayba asiga dhan markaabaa wuxuu leeyahay inuu inuu dadka yidhaahdo niyahow aniga waxa weyaan inaadan tilaab qaadin inaad igala tashataan maahayn waakaasa oo waxa weyaan fashalka intuusan dhicin baan sii sheegay guusha intayna imaanin baan aniga dadka ku baraarujiyey sidaasuu leeyahay sidaasuu marka ku soconayaa waxa weyaan wuxuuba arkay suuq raa'ija inay u tahay oo maxaan ku irahdaa meel buu shaquuba helayba taa waxay keenaysaa marka maalinka dambe waxyaala oo aan karaankiisa iyo caqligiisa uusan gaari karin inuu ka hadlo yacni caqliga bani aadamkana uusan keeni karin taa marka waxay dhacaysaa inuu horta wixii ku fashilmo kadibna uu ku fadiixoobo liannahu nin cafwan nin yaqaanay ma ahayn waxaa jiro qofkan haddii uu yaqaano asbaabta lianna waxaa laleeyahay sida badan alasbaab tuusil ilaa musababaatiha laakiin qad yuujadu axyaanan asabab wayatakhalafu almusabab waa dhici karta yacni hadda nin kastoo naag guursada ilmo loo dhali maayo nin kastoo beer abuurtana uu bislaamayso laakiin sida badan waxa weeyaan hadduu qofkii sababtii uu sameeyey inuu musababka helana waa dhici kartaa marka ninkii laakiin yaqaano waa sababkii haddiiba aadaba asbaabtii baadaan aqoonin waxa ka laasimaysaad ku garan kartaa ninkaa markuu wax sheegayay nin diraaso ku sameey ma aha waxyaalaha hadda maanta jiro iyo waxa ka dhala karo nin cilmi ahaan ugu fikira ma ahayne nin iska irtijaali irtijaali waxa waa si iila tahay baad uga hadlaysaa carabta waxay dhihi jirtay rajman bilghayb waxa weeyaan waxaasaa dhici doono waxaas ma dhici doonaan biayi sabab ma dhici karayso tii markuu sameeya waxaa dhacaysa ninkii asiga ahaa inuu ku fashilmo liannahu shay abiici bay ahayd maadaama uusan ahal u ahayn inuu ka hadlo waxa haji jiro iyo waxa ka laasimi karo inuu mala awaalo niman ahal u ahayn inuu mar hadduu asiibo boqolaal joorna inuu dhacayo waa iska muuqatay marka waxaa laleeyahay ilaahay sunnadiisa waxay ku timid ana man tacajala shay-an qabla awaanihi cumila binaqiidi qasdihi sunno ilaahay waa ninkii shayga degdegsado waqtigiisa oon la gaadhin waxaa lagula dhaqmaa wuxuu doonaya cagsigiisabaa ku dhaca sidaa weeyaan mathalan waxaa loo soo qaataa qaacidadaas ninba aabbabaa xoolo leh wiilkii marka aabbihii xoolihii asaa gacanta ku haysta wiilkii waxba mathalan uguma ogolo hadduu wiilkiis yidhaahdo wallaahi aabbahan haddii uu dhinto xoolahan yaa dhaxlay adiga marka ka shaqey aabbahasaad u dili laheed qofka hadduu yidhaahdo ou aabbihiis dilo oo saa laga ogaado waxaa laleeyahay waxa aad heri kari lahayd oo dhaxal leh haddaad iska sugtid aabbahaad ou iska dhinta qadar ilaahay ku dhinto xoolahan adaa heli lahayd laakiin maadaama dhimashadiisii aad ka degdegtay seed xoolahan u heshid daraaddeedaad dishay xoolihii dhaxalkii waa laga waa laga mamnuucaya waa loo diidaya maxaa yeelay waxaad xaq u lahayd oo waqtigiis haddaad sugtid aada heli lahayd yaa degdegsatay tii marka waxaa lagula dhaqmayaa hadafka aad laheyd cagsigeed oo hadafka aad laheyd xoolihii inaad dhaxashay aheyd xoolihii inaad dhaxashaa lagu diidaa markaas kow talada ugu horeyso kadibna wixii markaa aad mutaysataa lagu marsiinaya marka ninkaas asiga ah waqti dheer qaadan mayso dadka mufakiriinta ah oo sheegaya wax kastaba axdaadta iyo siday wax u dhici doonaan inay ka hadlaan in maalin ay timaado oo wixii ay soo wadeen oo dhan awraaqdooda dhan ay gubato oo wixii ay sheegayaan inay waxna ku dhisneen la ogaado oo ay tahay waxa ay sheeganayeen waa ila tahay keliya waa ila tahay nin kastaba waa kari karaa maanta laakiin ninka dhihi karo waxaan waxaasaa ka laasimayo waa nin yaqaano waxa dhacay iyo wadcigooda iyo waxa ka laasimi kara nin fahmi kara inuu yahay baa la doonaya marka dadka ay ogaadaan ninkan wuxuu sheegi jiray wax cilmiyeysan aysan ahayn dadkii waxaa weeyaan agtooda wuu ka qiimo dhacaya qiimo dhicin mar damba ayna rajo uusan ka qabin inuu soo laabto waxay dantii ku qasbaysaa inuu dadki ka fogaado ou yidhaahdo markaan waxawaa howlgab baan galay inuu yidhaahdo asigoo rajaynayo hadduu dib isu eego fadiixadii ku dhacday dadka inay iloobaan keli ah marba adiguu leey saaxada ka bax wixii kugu dhacay waad og tahay walidaalika hore waxaa loo yidhi ina aljaahila yasacahu sukuut ninka jaahil hadduu yahay waxay ahayd inuu iska aamuso waa heli karaa laakiin asigoo jaahil hadduu yidhah waa hadlayaa hadalkiiu ku fadiixoobaya laakiin markaad aamusan tahay inaad caqli badan tahay inaad caqliyar tahay lakala ma ogo laakiin caqligaada waxa weeyaan waxaa lagu ogaanayaa markaad hadashid goob baa la fadhiyaa gar baa laga hadlayaa inta hadasho nin kastaba qiimaha iyo qadarinta u mutaysta waa la ogyahay nin baa halkaa iska fadhiyo heyba leh dadka waxaa le wallahi fulaan hadduu hadli lahaa waxaa laga yaabi lahay asigana wax inuu keeno ceebtaada way asturan tahay laakiin markii dadka ay hadlaan aad tiraa waan hadlayaa oo dhinaca dadka u dheeliyaan dhinac ka duwan aad u dheelisid waxaa la ogaanayaa aamuska inuu ku wanaagsanay marka ulajeedada waxa weeyaan dadkaas ayaga ah oo mufakiriinta isku magacaabay in la yidhaahdo dacwadii qeyb ha ka noqdaano siday rabaanna ha u taxliiliyaano taxliilkoodana waxaa lagu dhista haddii la yidhaahdo dacwadii meel ku dhac bay kaga tahay waxa weeyaan waxaa ka laasimayo in ay dacwadii dadka wax u takhtiidiyo hadday ka xumaato kuwii bilaa hadafka ahay wax ma dhaamaan walidaalika in la yidhaahdo camalka islaamiga ah dadka u gubtay oo u dhibtooday oo sifarka soo bilaabay hum awlaa inay dadka taqyiiminay qiimaynay yihiin dadka takhtiid u samaynay inay yihiin xoolo ninkiisa yaa ka naxo carabtana waxay tidhaahdaa laa yaxuku jildaka mithlu dufrika meel hadday ku cuncunayso haddaad tiraa nin kale ii xog waxaa laga yaabaa meesha toos uma aadi karo mar waa ka kormaraa mar waa ka hoos maya kor usoo qaad inta usoo dhac inta bidax u wareegso midig u wareegsa ilaa meesha uu ka helo adiga laakiin gacantaada isku xogaysa meesha ku cununaya adaa taqaanid sidaa daraaddeeda ninka camalka u dhibtooday uu yaqaana maxaan ku idhaha waxa kobci kara iyo waxa hooska keenka u keeni karo marka cid kale inaad marti ugu noqotid sax ma ah sidaa awgeeda waxaan habbooneen nin kasta oo aan howsha shaqa ku lahayn inuu camalkii islaamka ka tala bixiyo sax ma ah inuu meydaankii noqdo nin ka muuqdo waxaa la yidhaahdaa camalka islaamiga ah gaabin kastoo ku timaado waa laga badbaadi karaa ilaa inay gaabinta ka timaado dadka islaamka hogaamiyo haddii uuba haddiiba ay khalalkiiba ka yimaadaan dadkii camalkii waday marka camalkaas wuu ku guulaysana rajo lagama lakaas waa inad min jadiid inan wax loo sameeya qiyaado la raadiya marka ninka faashilka waa la yska ilaaliyaa sababta waxa weeyaan ninka hadduu faashil noqdo keligiis in fashalka lagu ceebay u diidaya wuxuu doonayaa dadkoo dhan inay fashilmaan sidii nin lagu ceebeeyo ama lagu maxaan ku idhaahdaa lagu eedeeba si loo waayabo sidaasaa lagu yaqaanaa waxaa lamid aha la yidhaahdaa ninkaa dijira lagu arko oo cudur faafa inuu qaba la arko oo meel lagu xereeyo wuxuu jecel yahay asagoo in xaasidnimo ka ahayn in cudurkii waa faafay taagna waa loo waayay in la yidhaahdo marka ninkaa maxaan meesha ugu xirayna iska soo baxa cudurkii waxawa ummaddii uu dhexgalay in la yidhaahdo inuu keligiis qabo ma rabo lianna waxa weeyaan dhihi maayo wallaahi dadka inaan naftayda ka reebo waa maslaxa ku jirto ma garan karo marka nin kasta oo faashil ah wuxuu rabaa fashilkiisa dadka inuu u gudbiyo dadkao dhanna faashiliin ay wada noqdaan eedina la wada qaado sidaasuu doonayaa marka dadkaas in layska ilaaliyo waay camalka islaamiga ah waxa weeyaan waa shay isku wada xiran haddii meel ka mid e khalal ama nuqsaan ay ka soo gasho waxaa laga yaabaa inay gaarsiiso camalkii kale qeybtiisa kale inay buriso waxaa la yidhaahdaa guri afar tiir ku dhisan oo kale hadduu tiir ka mid e uu jabo gurigii saddex kuma taagnaan karo marka hore afar loogu talagalay inhiyaar baa ku imaanayo camalkii islaamiga ahay qeyb ka mid haddii khalal uu ku yimaado ama qiyaadadii ama qoladii takhdiidka ama qoladii howlka sameynaya qolo kamid hadduu gaabin ku yimaado ayada keligeed kuma ekaanay ummadii kale bay u gudbaysaa sidaasaa loo jeeda marka ishkaaliyada ay arinta leedahay waxay tahay islaamka dacwadiisa markay kor noqoto oo dadka dacwada wada ay bataan oo dacwadii iyo dadka qaata ay bataan inta soo dhexgalaysa oon ahalku u ahaynaa badan ilaan waxa najaaxa waa la wada jecel yahay habar kasta gurbaan bay u tumaysaa khatarta markaa ku imaan karto waxay ka badan tahay camalka dhib markuu haysto oo meel yar joogo oo duquudaad iyo maxaan ku iraahdaa caqabaad ay lasoo gudboonaadaan dhibaatada ku imaanaysa wakhtiga uu islaamka muuqda dhibaatada ku imaanaysaa ka badan lianna wakhtiga ay ibtilaa'aadka socdo islaamka dhib lagu haayo waxaa isku haraya dadka khulasta oo diinta dhabta ay ku tahay baa maalinkaasoo hore ciddii kale jidkay ku dhacday horebayba tareenka ka raacday marka dadkaas oo meesha kusoo haray dhibka islaamka uma keenayaan laakiin markii islaamka uu guulaysto nin kasta gurbaanku u tumaya waxaa maqnaanayo dhumayo dadka ahalka u ahaa oo waxaan iska lahaa iyo dadka hawada ay keentay oo dhinaciisa mawjada soo raacay wixii oo dhan isku mid ay noqonayaan waxaa laga yaabaa marka laysku buuqo oo meesha la wada wado qiyaadaha la doorta haddii la yiraahdo mid xun iyo mid wanaagsanna waa soo dhexgalayaan khalalka ay keenaysa taas weyaan marka sidaan u ogaano inaan annaga camalka aan wadno inuu camal takhtiidsan inuu yahay bal waxa noo qabsoomo aan fiirino iyo waxa oraahdeenna maalin kasta ay tahay maalin kasta shirara lagu jiro camalka islaamiga ah sidaan wax u hormarina intaasoo maxaan ku irahdaa taqriiraad baa la gudbinaya haddii intaas aad barbar dhigtid waxa camalka oo qabsoomay wax macno ay ka leedahay ma jirto camalkii aad buu u yaryahay shirarkii iyo hadalkii iyo qaraaraadkiina way badan yihiin taa waxay keenaysaa dadka camalkii islaamiga ahay inay inuu baabao mar haddii ficilkii ou yaraado hadalkii ou bato khalalkaas waxa weyaan islaamka ka badbadbaaday lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquuluu maa laa tafcaluun waxaas aan qaban waxaas aan qaban waxaas aan qaban waxaas aan qabanna aad tiri noomana qorshaysana inaan qabanno taas dembi baan ku helaynaa islaamkan waxba u qaban mayso marka waxaanu ognahay zamankan dambo waxaa laga yaabaa in dadka islaamka hogaamiyada u ah qaar ka mid ah soo ma ayna marin tababarkii laga rabay iyo tadriibaad soo ma ayna marin waxaa laga yaabaa in la yiri jaantaa rogan in camalka lagu bilaabo oo nin kastaba siday u noqoto inuu yidhaha islaamkan ugu adeegaya marka sidaa haddii la yidhaahdo oy dadku soo baxaan oy madax noqdaan oo inoo caddaata dadkan madax aan ka dhigannay markay hadlayaan inay wax badan ka maqan yihiin oo la go-aamiyey war dadkan madaxba ha ahaadeen dib ha loogu celiyo say u tababartaan kaa yeeli maayaan waxay ku leeyiin annaga maqaamka aan joogno annagaa dadka tababarnay annagana lama tababara khalaas waa dhammaatay liannahu markii hore bay ahayd in lasoo marsiiyo markii madaxa kaaga fadhiisteenne in dib loo celiyo waa adkaanaysaa ayib taas marka waxay keenaysaa camalkii islaami ahaa inuu weligiisba lugo-ma inay ku timaado oo camalkii sidii laga rabay uu socon waayo marka qiyaadadaas oo hadda madaxdu ah ayagana wax ma hagaaji karaan dadkii kale inay fursad siiyaanna ma ogolo haddee meel bay gaareen oo waxay leeyihiin annagaa ahl u ah inaan wadno ayib taas marka waxaa kusii dhalinayo dadka islaamiyiinta ah axsaabta kale waxay kaga duwan yihiin hadday dad qiyaado u doortaan oo meel madaxa ay gaaraan qiyaadadii nooca maa tacdiim iyo taqdiisaa la gelinaya waxaan axsaabta kale oo adduunyada ah wax lagu ixtiraamo ma leh idaare iyo maamulaa lagu doortay waa la caynaa waa lala qaylinaa laakiin ninkaa nin heybeloo sheikh weeyaan islaamka wax usoo qabtay waxaa lagu leeya ixtiraam yeesho ha ku xagudbin qaa'idka hadalkaada usluub u sheego ayaa lagu leeyahay marka nooca ma waxaa bilaabanayo shakhsiya oo caadi ahayn in la abuuro ayaa bilaabanayso siduu ninka markuu hawsha bilaaba u ahay markii horo ninka ilaalinayo wixii la dhigto lawaaxic iyo nidaam iyo qawaaniintii la dhigay ayuu ilaalinaya marka dambe wuxuu noqonayaa sidii oo marka dambe le war ninka qaa'idka war ninka odiga war amarkiisa hala fuliyo war nadariisa hala tixgelisee loo leeyahay fowqa almusaa'alaba inuu noqdo inaan waxbaba la weydii karin ou markaa noqdo hadduu gafana sawaab haddii wax uu sawaab keenana ikhtiraaca inay noqotoba marka camalkii islaamiga hadduu gaabin ku timaado asiga ka mas-uul ma aha dadka ka hooseeyo hadday guul ku timaadane asaa gooni u leh camalkii islaamiga ah awal jamaaciga ah oo dadkao dhan ay wada maamulayaan wuxuu ku dhammaanayaa halkaas qaa'ido sheikha ah keligiis wuxuu yidhaahda keli ah intaana dadka inay asiga amar kale ka qaataan hawshii la fuliya markaa inay ku dambayso marka camalkii islaamiga ahaa waxay ku soo hartay nin keliya ay ku soo aruurtay marka sidaa sida looga baxa waxaan laga maarmaynin in la dhigto qawaaniin ama lawaaix iyo andimo ninkan horta salaaxyadiisa xaggey gaaraysaa imisowna camalkan islaami madax kasii noqon karaa adduunyada hadda jirto waxa weyaan ceeb ma aha ninkaan in irahdo nihow inaan iska kaa fiirinaan doonaynaa laba sano meeshaa madax noogu noqo inaan yidhaahdo camalkan islaamiga laba sano noogu noqo ceeb ma ah haddii la ogaado marka labadii sano ninkan aan u dhiibnay inuusan ahal u ahayn waa iska dulqaadanayna liannahu muddadii aa dhammaanayso camalkiina markaas kadib howshii dad fiican ha loo dhiibay noqonaysa laakiin haddii la yidhaahdo ninkaas loo dhiibay may mayaan laga faragashanin howsha waxay noqonaysaa in camalkii ninkii ku burburi lahaa inuu madax u noqdo walidaalika waxaa la yidhahda camalka islaamiga dadka madaxda u ah in isku bedel laysku sameeyo waxay keeni kartaa in la ogaado nin kastaba fatraduu soo maray inuu la barbardhigi karo dadkii ka horreeyay dadkii ka dambeeyey wax weyn ma u qabtay mase wax yaar yuu qabtay waa la kala ogaan karaa ninkan xumaantiisa iyo wanaagsiisa waxaa la ogaan karaa dad kaleo lala barbardhiga inay may soo mareen ama ay soo mari doonaan laakiin keligiis hadduu bahaystay xarakadii islaamiga ahayd ilaa uu ka dhinto yaa la barbardhigayaa marka islaamiyiinta markii ay xukuumaadka ayaga ay ku dhex nool yihiin ay ka hadlayaan waxay aad ay uga soo horjeedaan ninkan xugumka qabsado oo aan marnaba in laga bedela aan ogolayn aad bay u dhaleecaynayaan ayagoo sidaa ninkaa u dhaleecaynaya bay ayagani camalkii dadka kale ku dhaleecaynayeen bay ayagana samaynayaan ninbay madax isaga dhiganayaan ilaa uu ka dhinto konton sanoo xarakadii madax u yahay marka waxaa la yidhaahdaa haddii adig waxaan ay run tahay inaad doonaysa in suldada laysku bedelo bal waxaada gaarka aad walaadaha igu tus horto camalkan jamaacadan oo islaamiga ah bal adiga i tus inaad aad ogoshahay marka aad dadka aad dhahdeed annaga camalka aan leenahay gooni aanu leenahay fiiriya shalay fulaana haystay maanta fulaana loo dhiibay shalay maanta ninkaasa haystay maanta ninkaana loo dhiibay annaga haddaan madax noqonane sidaasaanu ogolnahay inaan meeshii aan qabanno aan ka tagno haddii annaga noola dhaafana aan qabanno markaasaa misdaaqiya aad yeeshan kartaa wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin